Dayactirka kanaalka Baadhay ee tuulada Moyko waa tallaabo muhiim ah oo kor loogu qaadi karo kaabayaasha dhaqaalaha iyo nolosha dadka ku tiirsan beeraha iyo waraabka ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Kanaalka Baadhay wuxuu muhiim u yahay waraabka beeraha deegaanada Moyko, gaar ahaan xilliyada ay jirto abaarta iyo biyo yarida. Qaar ka mid ah beeraleyda tuulada Moyko ayaa ka hadlay furitaanka kanaalka, iyagoo u mahadceliyay Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle.
inas ajir alla ka siiyo aan ilaahay uga baryayaa wasaaradda beeraha mahad ayaa iskale mahad ahay iskale waanoo mahad celiyey wanka u mahad celinaynaay cadaadii sinaan iyo eexasho la'aan shaqada waad qabto shaqa cadaad ayaa noo qabteen aasxanta jisikala ilaah mahad iskale unakoo ah baari- beeraaley ah oo kii baadaay oo naga duugmay ilaa noo soo dadejiyey waanoo dayactireen waanoo sameeyeen waanoo wanaajiyeen gees ilaa gees farxad ayaan u jiifnay ukada farxad ayaa u jiifaa sinoo mahad celiya ayaa oo mahad celini nascaliday ilaa naaga yaalo ilaa naaga yaalo tawfiiqda noo wafajiro maanta waxaan u mahad celinayaa wasaaradda beeraha ee hirshabeelle iyo kambanigii noo qoday kanaalkan allah mahad iskale Een, keligii baadaay ebel hore waa iska duugnaa keliyo ah haddana waxaa naalaga dhigay kanaal oo na anfacaayo beerley anfacaayo wax qabad noo leh alxamdulilah mahad allah iskale Ee, haddana waxaan si rajeeyaynaa wixii noo dhiman inay noo qabtaan fararka noola qodo oo markaas sida hadda ugu mahad celinayna ka daran aan ugu mahad celino Ugu dambeyntii, Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle ayaa ka hadashay furitaanka kanaalka, waxayna beeraleyda ugu baaqday inay ilaashadaan kanaalka.
annagoo ka duulayno waajibaadkii wasaaradda saarnayd ee ah in la horumariyo oo la garab istaago beeraleyda in maanta kanaalkii baadaay wasiirkana uu xariga ka jiray aad ayaan ugu faraxsannahay ahamiyadda kanaalkan uu leeyahay waxay tahay eh, in beeraleyda laga caawiyo wax soo saarkii na loo qoday lagu waraabayo iskaashtooyinka ay ka faa'iidaysanayeen qaarkood la helay abuur beera la siiyey Eh, sidoo kale maantana kanaalkii wuu noo furan yahay muxuu ahaa waxaan rajaynaynaa in dadka iskaashtooyinka kanaalkan ku waraaba inay wax badan ka faa'iidaystaan si wax soo saarka stateka ama wax soo saarka soomaaliya uu kor u kobco Mashruucani wuxuu ku tarjumayaa iskaashiga u dhexeeya Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Hirshabelle iyo hay'adaha taageera horumarinta beeraha.